barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin talaado ah bisha januwarina waa laba iyo labaatan sanadka laba kun sagaal iyo toban afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washington saacaddu waa lixdii iyo shantii iyo barkii aroornimo idaacadda waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah cashe ibraahim
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah dilo loo geysanayo dhallinyarada la shaqeeya maamulada degmooyinka gobolka banaadir oo soo badanaya iyo ururada dhallinyarada oo codsi u diray dowladda federaalka
xoogga degmo kasta ka shaqeeya waa dhallinyarada dadka ugu habboon maanta in laga warqabo loo baahan yahan waa dhallinyaradaas amni ma haystaan dowladda marka waxaan ka codsanaynaa in ay xil gooni ah iska saarto dadka bulshada u adeegayo ee indhaha bulshada ah inaysan dayacmin oo ayna ku dayacmin dareeryada magaalada muqdisho waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dhalinyaro garoonka kubadda cagta ee boosaaso aroor walba ku sameeya jimicsi ay kula dagaalamayaan cayilka
kaalimihii heesaha ayaan iyana barnaamij ka maqlay ixtiraamka gobonimo waxaa tahay in dheer garad ori loo ahaado ubad loo xambaare
qodobadaasi iyo sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii cayaaraha marka hores waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka weerar ismidaamina oo ka dhacay dalka suuriya ayaa lala beegsaday kolonyo maraykan ah iyo ciidamada isbahaysiga ah ee kurdishka ah waana weerarkii labaad ee ka dhanka ciidamada maraykanka toddobaadkan korneel ka tirsan militariga maraykanka oo layidhaahdo siin rayaan ayaa sheegay in aysan jirin wax khasaaro ah oo kasoo gaaray xubnaha isbahaysiga uu maraykanku hogaamiyo goobjoogayaal ayaa sheegay in weerarku ka dhacay galbeedka magaalada layidhaahdo shadadaah ee gobolka kasake oo ah waddo ay inta badan adeegsadaan isbahaysiga maraykanka ee dagaalka kula jira dagaalka kula jira maleeshiyada kooxda daacish
madaxweynaha dalka suudaan cumar xasan albashiir ayaa booqasho oo uga bilaabanaysa dalkaasi qatar albashiir ayaa booqashihiisa waxay noqon doontaa tii ugu horreysay oo uu dibadda ku soo aado tan iyo intii dalkaasi ay ka bilowdeen dibadbaxyada gilgilay dalkaasi ee loogu soo horjeedo dowladda albashiir ayaa amiirka qatar waxa ay isla soo qaadi doonaan xiriirada labada dal sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee qatar madaxweynaha suudaan ayaa waxa uu ku eedeeyey dad shisheeye inay ka dambeeyaan dibadbaxyada ka socda dalkaasi suudaan dowladda suudaan ayaa hore waxay u caddaysay in afar iyo labaatan qof ay ku dhinteen dibadbaxyadaasi
duhur wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan dhallinyarada ka shaqeeya horumarinta bulshada gobolka banaadir ayaa ka codsaday dowladda federaalk ee soomaaliya in ay xil iska saarto amnigooda kadib markii ay soo bateen dilalka loo geysanayo dhallinyarada ku dhaqan magaalada muqdisho dilkii ugu dambeeyey waxaa sabtidii lasoo dhaafay magaalada muqdisho loogu geystay zakariya xuseen hadaafo oo ahaa guddoomiyihii dhallinyarada degmada hodan wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa arrimahani waxa uu ka waraystay maxamed xuseen lafoole oo xubin ka ah ururada dhallinyarada muqdisho ugu horreynna waxa uu weydiiyey shaqooyinka ay isla qabteen zakariye wallahi waxyaabaha ugu weyn waxay ayd wacyigelinta dhallinyarada sidii dhallinyarada loogu xiri lahaa maxaa la lahaa degmooyinka waxyaabaha inta badan xoogood aan ka shaqeynayna waxay ahayd isdhexgalka dhallinyarada wacyigelinta dhallinyarada nabaddaoo kale amnigaoo kale waxyaabahaas ayaa inta badan sakariyo muxuu ahaa aan ka wada shaqayn jirnay wuxuuna ahaa shaqsi dhallinyaro ah oo rumaantii aan dhihi karo dhiigga magaalada muqdisho u baahan tahay ayuu ka mid ahaa marka asaga kuwo lamida sidoo kale way jiraan oo hadda degmooyinka way joogaan horaantii sanadka hadda soo aan dhammaaday ee laba kun toban sideed sidaas si lamid waxaa la dilay gudoomiyihii dhalinyarada degmada wardhigile oo asaguna sidaas oo kale nin fircoon ahaa marka waa indhihii degmooyinka aan dhihi karaa dadka hadda oo zakariya kamid ahaa oo hadda la dilay waxaa jiray cod baraha bulshada lagu baahinayu leeyahay dhalinyaradu amnigay qayb ka yihiin amniga adinkaa iskale si gaar ahaad moodo inuu amniga iyo iyo xoojinteeda uga shaqeynayo marka sidee buu ku ahaa marka laga hadlayo isku soo dhawaanshaha amniga iyo dowladda
horta amnigu waa waajib in qof walba oo dhalinyaraha uu ka shaqeeyo haddii laga cabsado in amniga laga shaqeeyana waxaa imaaneysa in la waayo in nabadu ay wadankan uu nabad noqdo marka dad badan way ku dhimanayaan oo waa loo dhiman doonaa in amniga laga shaqeynayo mar walba afka lagu haayo waxyaabaha dadku ay u dhimanayaan waa amni darada jirta marka in intaa maxaa la dhahaa heeryada cabsida la iska tuuro oo maxaa la dhahaa qof walba noloshu inuu ka raadiyo inuu amni keeno kadib uinu noolaado ayaa suurtagala laakiin haddii aan amniga laga shaqeyn waxaan is leeyahay aniga suurtagal maaha in nabad la helo suurtagal maaha in la noolaado marka sababaha keenaya in amniga maxaa la afka lagu haayo waxay tahay in sidii loo heli lahaa gaar ahaan reer muqdisho si u heli lahayn amni lafal waxaad ii sheegaysaa waxaa dhinta saaxiibadaadii guddoomiyaal dhalinyaro degmooyinka ahaa wardhiigley baa ka mid ahayd wiilkana ka mid a maxay idinkaa dhigan tahay maxaad dareentaa markii qof aa wada shaqeynayseen hortaada lagu dilo
rumahaanta horta waa xanuun badan tahay qofka aad garanayso wuu kaaga sukayaa dadka dhan waa rumahaanta qof aadan aqoonin iyo qof aad taqaano iyo qof aad wada shaqayseen markii maanta wax gaaraan rumahaantii dareenkaa wuu isbedelaya waa ka xanuunsanaysaa laakiin xanuunkaas waa xanuun run ahaantii aada u dhib badan oo qofka markuu kaa baxo qof muhiim ah qof bulshada u shaqeynaya markuu kaa baxo way ka duwan tahay in qof caadi inuu dhinto way ka duwan tahay marka rumaanti xanuun markii laga hadlo aada okay noo taabanaysaa dhammaanteen laakiin waxaan aaminsanahay wax walba iyo dhib walba oo ka jira magaaladan dhabar adeeg ayaa lagu joogaa in loo dhabar adeego haddii anagu aan dhimasho ka baqeyno ka dhalinyar ahaan magaalada ma aanaan joogi lahayn oo waxaan raadin lahayn meel magaalada muqdisho ka nolol duwan laakiin waxaan aaminsana dhimashada in loo siman yahay kan muqdisho ku nool iyo kan washington ku noolba inay dhimashada uga siman yihiin ayaan aaminsanahay sidaas ayaanan ugu kalifaysay inaan ku dhabar adeegno magaaladeena insha allah waxaan rajeynayaa boqolaal kun oo sakariye oo kale ah iyo kuwa hadda maanta naga baxaaya ee muxuu ahaa cadowga oo dilaaya intaba in lamida inay soo baxaan oo ay magaaladan muqdisho u istaagaan oo ay dalka guud ahaan u istaagaan laamaha amniga iyo dowladdana waxaan leeyahay in run ahaantii ayadana waa waajib muhiim ah in dadka bulshada u shaqeynaya amnigooda iyo maxaa la dhahaa kawarqabkooda inay ka warqabaan oo gacanta ku hayaan aada iyo muhiim howlaha ugu badana degmooyinka waxaa wada dhalinyaro dowladduna ma siiso ama ma haystaan ilaalo ama maaragtay ciidamo marka laga laga reebo guddoomiyaha degmada dadka sare ma kula tahay in meeshaas ay muhiim ahayd in amniga dhalinyarada ka shaqeynayso ee amniga la siiyo ilaalo
waa muhiim waxaan aaminsanahay sida adigu aad sheegtay xoogga degmo kasta ka shaqeeya waa dhalinyarada dadka ugu habboon rumaanta in laga warqabo loo baahan yahan waa dhalinyaradaas ma haystaan dhalinyarada sida aa sheegtay securitykooda amni ma haystaan ma haystaan maxaa la dhahaa tababaro ma haystaan wacyigelin ma haystaan ayaga laftirkooda marxaladda ay ku shaqeynayaan qofkii ma yaqaano waxa uu ku shaqeynaya ma yaqaano wuxuu u baahan yahay dhalinyarada marka in aqoon ahaana loo dhiso sida khataraha ay iskaga ilaalin karaan muhiimad keliya maaha in in la siiyo hub in la siiyo muhiimad maaha in staff ay yeeshaan muhiim maaha laakiin qofka dhalinyarada in xitaa ugu yaraan tababaro la siiyo oo qofkan siduu iskaga ilaalin lahaa khataraha iyo meelaha goobaha khatartu ka dhowdahay siduu ugu dhex shaqeyn lahaa khatartaas waxaas oo dhan u baahan yihin in dhalinyarada loo samey marka baahi weyn oo dhalinyara jirto cabdiceen cabdiqaadir oo dowladda marka waxaan ka codsanaynaa in ay xil gooni ah iska saarto dadka bulshada u adeegayo ee indhaha bulshada ah inaysan dayacmin oo aynan ku dayacmin dareeqyada magaalada muqdisho oo ay sida sakariyoo kale iyo si lamid aan maxaa la dhaha loogu dilin meelo aan munaasib u ahayn
kaasi waxa uu ahaa maxamed xuseen lafoole oo ah xubin ka tirsan dhallinyarada magaalada muqdisho oo muqdisho ugu warameeyey waryaheena cabdulqaadir oke
dohor wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weyn nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo haatan toosa u dhegeysanaysaan washington qaar ka mid ah dhallinyarada miisaankoodu cuslaaday ee ku nool magaalada boosaaso ayaa aroor walba jimicsi isugu jira orod iyo jirdhisba waxa ay ku sameeyaan garoonka kubadda cagta ee bandarqaasim waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf oo garoonkaasi booqday ayaa la kulmay qaar ka mid a dhallinyaradaasi bismillaah ee magacaygu waa maxamed saacid alceed ee oo ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso bacsalaada salaada ee muxuu ahaaye subax kadib waxaan sameynaa jiradhis waan sameynaa ee taasna waxaan ugu kaliftay xoogaa miisaankeena oo koror ku yimid ee aniga shakhsiyad ahaan ka maxamed ahaan ee garoonka waan tagaa salaaswax kadib waxa ujeedkaygu iyo hadafkaygu yahayna wax kale ma aha in miisaanka ama caloosha oo xoogaa dareemaya inay zaa'id tahay inaan iska jaro ee waana waddada keliya maanta ee qofka yacnihii caloosha ama miisaankiisa ku dhimi karo inay tahay orodka dhakhaatiir badanna iyo dad badanoo khubro ahna ay yacnihii qofka kula taliyaan markuu miisaankiisa kordho inuu orod sameeyo si yacnihii culayska iyo miisaanka uga dogo nafisna u dareemo ilaa imtee halkan imaanaysay oo aad sidaas u ordaysay wallaahi in muddo hadda waxaan isbu laba isbuuc baan waday markii aan bilaabay waxaan ahaa siddeetan kiilan ahaa filahi alxamd hadda waxaan ahay lixdan iyo sideed kiilo waad dareemi kartaa farqiga u dhexeeyo siddeetan kiilo iyo lixdan iyo sideed kiilo marka ma subax walba halka timaadaan haa subax kasto waan imaadaa markii salaada laga soo baxo salaada subax markii laga soo baxaan bilaabaa aduu halka saac markii xilliga shaqada la galaan waa ka baxaa way markaad alaamiitaysid oo aad ka baxdid maxaad darintaa marka wallaahi daal badan baa dareemaa laakiin yacnihii xilligii aan bilaabayay iyo waxaan dareemayaa in farqi ii dhexeeya sababtoo ah xagga xagga cunnada xitaa waxyaabo badan baa cunooyinkii aan cuni jira xitaa ka bedelay cunooyinka saliidda leh aad baa u yareeyay oo cunnada fiberka la dhaho oo mataqaanaa cunnada dalka ay ka mid tahay baa aad u isticmaalaa taasna waxay iga saaciday in miisaankaygu uu hoos u dhaco waxaa jira xiliyada habeenkii oo kale ah goobo jiimam ah oo ku yaala magaalada boosaaso dhallinyarada qaarkoodna ay tagaan adiga halkaas maxaa u teg weyday new jiimka xooga qofba aragti buu ka haystaa shakhsiyad ahaantayda aniga caleed ahaan meesha waa iska meel fii baxa oo yacni ganacsi wey meel lacag laga qaadayo marka xilliga a galaysid iyo xilligaa ka bixayso waa waqti xadidan wey marka meeshan waa meel adiga mataqaanaa comfortable ah oo xilligaa doonta geli karto xilligaa doontana ka bixi karto waqtina aysan jirin waana yacnihii aad bay farqi weyn baa u kala dhexeeyo waxaan aaminsanahay mar walba in midaanay yacnihii muhiim anugu shakhsiyad ahaan ii tahay qof walba waa aragtidiisa laakiin shakhsiyad ahaanteeda fiirkaas aaminsan marka waxaad door biday inaad halkan timaado isbartimada boosaaso oo aad orodid marka intee orodka markaad tirisid garoonkuna aad buu u wenyaa isbartimada boosaaso imise wareeg baa gashaa wallaahi markii ugu horreysay inkastoo markaa hore kubadda cagta u ciyaari jiray laakiin koror miisaankii ku yimid kadib xoogaa haka dagaalay ciyaarteedii kadib aduu aalamiitooyin hore a qabay kadib bilowgii waxaan ku bilaabay shan wareeg lix wareeg toddoba wareeg ilaa ay hadda oo adiga toban mararka qaar galo mararka qaar shan aan galo mararka qaar lix aan galo marba sidii adi xaaladda igu soo wajahdo aan ula mataqaanaa ula qaabilaa dhallinyarada halkan joogta oo kula midka ah ma sidaan oo kale ayay u ordaan mise iyagu siyaabo kale ay u alaamiteen wallaahi niyow yuusuf oo dhallinyaro keliya ma timaada meesha xitaa odayaal baa yimaada taas micnaheedu waxaa waaye in xitaa mararka qaar jiimka xitaa laga doorbido orodka waana taa kuwa irahdaay mar walba orodka yacnihii dadku muhiimadda siiyaan waana waxa keliya qofka isbedel dhaba isaga arki karo muddo kooban gudaheed saaxiib magacay sheeg magacay waa cabdulaahi cabdisaiid saciid waxaan saa ka joognaa garoonka isbartiinka magaalada boosaaso bardan qaasim stadium waa mahadsantaha yuusuf booqashadaada saa kana soo booqatay waxaan ku guda jirnaa tareinin aan wadnay muddo badan aanu siyaabo kala badoon u wada wadno dhammaan dadka soo qayb galay orada kan subaxdii aroortii hore salaada aroori markii laga soo baxo yuusuf waa ujeedaa garoonka waxaa jooga dad gaaraya saddex boqol oo qof dadkaasi nin kastaba howl isaga u gaara buu wataa orod gaara buu wataa naqshado gaara buu wataa isagaa iskii u alaamiteynaya waxaana laga yaabaa dee inay dadku ay ku kala duwan yihiin fikrada u alaamiteynayaan
adigu maxaa u alaamiteynaysaa marka yuusufka shakhsi ahaan anigu waxaan u alaamiteynayaa si uu jirkaygu u adkaado ka shakhsi ahaan sports ahaan dad waxaa jira halkan sports ah oo sports aan u alaamiteynayo sportska gobolka iyo sportska magaalada kabji ku jira dadna waa dad sport mataqaanaa dhalinyaro cuslaatay oo caloosha jaraya waxaan u arkaa dee inay nin kastaba uu isagu wuxuu meesha u yimi ujeedadu yimi uu u qabsanayo ilaa intee saacadood ee sidaan samaysaan yuusufow horta dadka halkan wada jooga dee badanaa dad camal ayay wada badan yihiin oo salaada subax ee dadku waa shaqo tagaan salaada arooriya marka laga soo baxo shantii barka qof kasta waxuu reeri ku yahay isbartiinka mashaadka u dhow waa lagu tukadaa shantii barka kadib waa la galaa qofka ugu dambeeya hal sac buu ka rawaxaa anigu khaasatan ahaan waxaan ka rawaxaa lixda iyo afartan ayuu go-an ilaa intaa labada halka saac iyo xoogaada shaqadeydaan ku jira
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington haatana bal xaggii heesaha ayaan jaleecaynaa aayaheenna waxaa wadjir ugu luqeynaya axmed zaki iyo xaliimo gubaad
inayo how la'aanta ma ahaan karaaye warkiyo wadnuhu adigay ku tabayaan anigu balaanta ogobay abahayo oy istarex waayo uwa ku ildarane
inayo how la'aanta ma ahaan karaaye warkiyo wadnuhu adigay ku tabayaan anigu balaanta ogobay abahayo oy istarex waayo uwa ku ildarane
ahayurugadayday edaadka caashaqa waxaa unka iga tira waaragtidaadee ayaaniyo nasiibkay ugubani ideeqaay ereygaad leeda naftu aaminaysa
ahayurugadayday edaadka caashaqa waxaa unka iga tira waaragtidaadee ayaaniyo nasiibkay ugubani ideeqaay ereygaad leeda naftu aaminaysa
ayahayna noloshan Hee.
intifaacsanayna haye waxbaygaynu dhiganaa Hee.
aqaro ku tegayna hee ayaheena noloshaan Hee.
intifaacsanayna Haye.
axdiigaynu dhigannaan Hee.
aqallo ku tegaynaa ayahayna noloshan Hee.
intifaacsanayna haye axbaygaynu dhiganaa Hee.
aqaro ku tegayna hee ayaheena noloshaan intifaacsanayna axdiigaynu dhigannaan aqallo ku tegaynaa
ixtiraamka gobonimo waxaa tahay in dheer garad orin loo ahaado ubad loo xambaare isku filan ilwaad qurux ileenadiga mahoye indhahaygu meel kale miyay eegi karayaan
ixtiraamka gobonimo waxaa tahay in dheer garad ori loo ahaado ubad loo xambaare isku filan ilwaad qurux ileenadiga mooye indhahaygu meel kale miyay eegi karayaan
abidayga dheeraan haygaadin meel kale ilaynka ma maarmo araggayga baatee ifka laba isaaminay iska durti qayrkood inaan nahay uliyadii ogow ayahayga
abidayga dheeraan haygaadin meel kale ilaynka ma maarmo Araggayga- codadka xaliimo gabaad iyo axmed zaki haddaan intaas ku dhaafno anigoo filaya inaad si weyn uga helayseen weli waxaad la socotaan barnaamijka ah dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa goordhaweyd istuudiyaha waxaa istuudiyaha nagu soo biiray axmed cali sheekh oo inoo haya wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku biloawno waxaa jira walaac aad u xoogan oo ku saabsan in ciyaaryahan emiliano sala oo dhowaan ay soo iibsatay kooxda cardiff ee horyaalka premier leaga ee dalka ingiriiska uu saarnaa diyaarad lagu la-yahay inta u dhexaysa dalka faransiiska iyo magaalada cardiff ee gobolka welles ee dalka britain waxaa laga cabsi qabaa in weeryahankan oo u dhashay dalka argentina uu ka mid yahay laba qof oo saarnaa diyaaraddan markii la waayay iyada oo maraysa meel u dhow jasiiradda loo yaqaano janeel habeenkii xalay kooxda cardiff city oo siddeedaatan jirkan kala soo wareegtay naadiga nantes ee dalka faransiiska maalintii sabtida ayaa waxa ay sheegtay in weli ay raadinayso cadeymo ku saabsan in ciyaaryahankani uu diyaaradda saarnaa waxaa xalay xilli dambe la bilaabay baaritaan lagu baadigoobayo diyaaradda oo la rumaysan yahay inay biyaha ku dhacday booliiska ayaa waxa ay sheegeen in ay ku raad joogaan diyaaraddan oo markii ugu dambeysay la sheegay in ay ka soo tagtay magaalada nantes ee dalka faransiiska saacadda marka ay ahayd toddobadii iyo shan iyo toban daqiiqo ee habeennimo kuna soo socotay magaalada cardiff diyaaradda ayaa ahayd diyaarad qaasa oo ciyaaryahankan sida la sheegay uu soo kilaystay dhinaca kale daafaca kooxda arsenal hector bellerin ayaa siigi doonaa inta ka harsan xilli ciyaareedka kadib markii baaritaan lagu sameeyey jilibkiisa uu muujiyey in uu ka go'ay mid ka mid ah seedaha isku haya lafta jilibka iyo boodada sare ciyaaryahankan garabka midig ee daafaca uga ciyaara kooxda arsenal una dhashay dalka sbain oo saddexlaatan jir ah ayaa waxaa laga saaray daqiiqadii toddobaatan iyo labaad ciyaartii kooxda arsenaal ay labiyi eber kaga adkaatay kooxda chelsea ciyaartaasi oo ka dhacday sabtidii garoonka emirat stadium ciyaaryahan bellerin ayaa la rumaysan yahay in uu garoommada ka maqnaan doono inta u dhexaysa lix ilaa iyo sagaal bilood dhaawiciisa ayaa waxa uu dhacay uun kadib shan wiig markii uu ka soo kabtay dhaawac kale oo fududaa oo gaaray bishii disembar kadib ciyaartii ay kooxdiisa la ciyaartay kooxda southampton ugu dambayntiina ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda chelsea edin hazard ayaa waxa uu sheegay in uu dhibo dhammaan tababarayaasha leyliya isagoo sheegay in ay ka rajaynayaan in uu sameeyo wax ka badan inta uu hadda sameeyo taasina ay keento in ay dhibsadaan ciyaaryahankan u dhashay dalka biljamka ayaa waxa uu dhaliyey toddobaatan iyo sagaal gool isagoo ka hoos ciyaaray afar macalin tan iyo markii uu ka soo dhaqaaqay kooxda dalka faransiiska ee lili sanadkii waxaana afartaas macalin ay kaliyihiin jose morino gusidink antonio conte iyo macalinka iminka ee kooxda chelsea morizio sari ciyaaryahankan oo jir ah ayaa inta badan lagu dhaleecaya inaanu isdhibin oo aanu samaynin wax aad u wanaagsan markauu garoonka ku jiro hase yeeshee waxa uu sheegay in uu dhibo tababarayaashiisa sababtuna ay tahay ayaga oo ka rajaynaya wax ka badan waxa uu awoodo waxa uu yidhi intii aan kubadda ciyaaraha ciyaarayay oo idil waa ay dhibsadeen macallimiinteeda sababtoo ah waxa ay rumaysan yihiin inaan samayn karo wax ka badan waxa aan sameeyo taasina kuma koobna oo keliya macallinka iminka ee chelsea ciyaaryahankan ayaa la rumaysan yahay inuu hadda aad u doonayo inuu ka tago kooxda chelsea kuna biiro kooxda real madrid xubinta ciyaarahana waa naga intaas
aad iyo aad u mahadsan tahay axmed cali sheekha wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha ayaad la socoteen haatanna saddex igu wallaahiyo kuma seexan weligay sir aan kugu dila ayay leedahay aamine cabdulaahi iyo codka aamine cabdulaahi iyo axmed gacito yuusuf iyo heesta isu samir nala dhegaysta
إلى lagu sugaano kursiyagu aakhiro oo kula socdaaye uma samaxaye jeesugu dhawaaqo basekada aan gaadhne hadduu samir wax tari la ama usad noqon la gurdaanka dhusme hadduu samir wax tari la ama usad noqon la gurdaanka dhusme aduu sacaa igu fidhin ama sirna igu wadin ama siri wacadkii ama siday aduu sacaa igu fidhin ama sirna igu wadin ama siri wacadkii ama siday
waa hagaag heestaasi isu samiro ay wadajirka ugu luqeynayeen axmed gacayte iyo aamine cabdulaahi ayaan kusoo gebagabaynaha idaacaddeenii duhurnimo waxaa wadajirda kugu soo jeedinayay caashi ibraahim aadan caashicuud iyo anigoo ibraahim xasan daandure soo saaroon wuxuu ahaa maxamed colaad xasan intaan mar kale kulmi doono sidaa ayuu nabadgeli
abla saaqayban siday tahay la sabaalaynayaaye hadduu samir wax kari la ama usad noqon la gurdaankaa dhusugay hadduu samir wax kari la ama usad noqon la gurdaankaa dhusugay aduu saacaa igu xidhin aba sirna igu wadin ama siri wacadkii ama siday u ahaa aduu saacaa igu xidhin aba sirna